efesos cutubka koowaad anigoo bawlasa oo rasuul u ah ciise masiix xagga doonistayla waxaan warqaddan u qorayaa quduusiinta efesos joogta iyo kuwa aaminka ah ciise masiix ku jira nimcu ha idinla jirto iyo nabad ka timaadda ilaaha aabbaheenna iyo rabbi ciise masiix ammaanu ha u ahaato ilaaha aabbaha rabbigeenna ciise masiix wuxuu masiix inagu siiyey barakad kasta oo ruuxa ka timid oo ku jirta meelaha jannada xataa siduu inoogu doortay isaga dhexdiisa intaan dunida la aasaasin ka hor inaynu qodoos ahaanno oo in la'aanno isaga hortiisa isagoo ina jecel oo hore inoogu doortay inuu inaga dhigto carruurtiisii xagga ciise masiix siduu doonayey oo ku farxay in la ammaano ciisada nimcadiisa ee uu inagu siiyey kanuu jecel yahay isaga sida ay hodantinimada nimcadiisu tahay waxaynu dhiiggiisa ku leennahay madax furasho ah dembidhaafkeenna nimcadaas wuxuu inoogu badiyey xagga xigmadda iyo miyirka oo dhan oo wuxuu ina ogeysiiyey qarsoodiga doonistiisa siduu ugu farxay oo masiixa ugu fikiray oo ugu tala galay dhammaadka wakhtiga inuu masiixa ku ururiyo wax kasta waxaa samooyinka ku jira iyo waxa dhulka joogaba isagaynu dhaxal ku helnay innagoo laynagu doortay qasdiga kan wax kasta kaga shaqeeya sida ay tahay talada doonistiisu in kuweenna markii hore masiixa wax ku rajeeyey aynu ahaadno kuwo aawadood lagu ammaano ilaaha ciisadiisa oo weliba idinku isagaad ku maqasheen ereyga runtaa kaas oo ah injiilka badbaadadiinna oo weliba idinku markii aad rumaysateen ayaa laydinku shaabadeeyey ruuxa quduuska oo uu ballan qaaday oo ah carbuuntii dhaxalkeenna xagga furashada hantida ilaah in la ammaano ciisadiisa anigu waxaan maqlay rumaysadkiinna xagga rabbi ciise iyo jacaylka aad quduusiinta oo dhan u qabtaan oo sidaas daraaddeed ma joojiyo inaan ilaah idinku mahadnaqo baryadayda ayaan idinku soo xasuusanayaa in ilaaha rabbigeenna ciise masiix oo ah aabbaha ammaanta uu ruuxa xigmadda iyo muujinta idinku siiyo aqoonta aad isaga taqaaniin oo waxaan ilaah ka baryayaa in indhaha qalbigiinna la nuuriyo si aad u ogaataan waxa ay tahay rajada yeedhistiisu iyo waxa ay tahay hoodantinimada maanta dhaxalkiisa ee ku jirta quduusiinta iyo waxa ay tahay weynaanta xooggiisa aan la koobi karin oo uu u hayo kuweenna rumaysan sida uu u shaqeeyo xooggaytaalkiisa ee uu kaga shaqeeyey masiixii goortuu kuwii dhintay ka soo sara kiciyey oo uu fadhiisiyey meelaha jannada xagga midigtiisa oo wuxuu isaga kaa sarraysiiyey madax kasta iyo amar kasta iyo xoog kasta iyo sayidnimo kasta iyo magac kasta oo la magacaabay mana aha wakhtigan oo keliya laakiinse xataa ka dhimanaya wax kastana wuxuu ka hoosaysiiyey cagihiisa oo wuxuu isaga madax wax kasta ka sarreeyaa uga dhigay kiniisadda taas oo ah jidhkiisa oo ah buuxidda kan wax kasta meel walbaa ku buuxiya